maamulka dowladda hoose ee degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa maanta kulan ay yeesheen waxayu ka soo saareen qodobo dhowr ah oo dhammaantood looga hadlayey degmada iyo weliba sidoo kale dadka daneeyayaasha ee degmada shaqada doonaya inay ka qabtaan sidii laysugu xidhi lahaa warqad ka soo baxday xafiiska duqa degmada ayaa sidatan ku qornayd ku hay-adaha inji-ooyada iyo qandaraaslayaasha ka howlgala puntland og wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo federaalka og guddoomiyaha gobolka mudug og wasaaradda qorshaynta puntland og wasaaradda amniga iyo d d r ta puntland ujeedda wargelin iyo soo dhoweyn maamulka degmada jariiman waxa uu soo dhoweynayaa cid kasta oo degmada wax ka qabanaysa waxaana uu diyaar u yahay wada shaqayn iyo hufnaan maamulka degmadu wuxuu wargelinayaa dhammaan hay-adaha gudaha inji-ooyada iyo hay-adaha caalamiga ahba in ay yimaadaan xafiiska maamulka degmada jariiban keenaanna dukumentigooda iyo waxay degmada ka qabanayaan haddaba maamulka degmadu waxa uu uga digayaa dhammaan hay-adaha iyo inji-ooyada aan kor ku soo sheegnay in aysan baal marin xafiiska maamulka degmada sidoo kale maamulka degmadu waxa uu ku wargelinayaa qandaraaslayaasha ka howlgala degmada in ay iska soo diiwaangeliyaan xafiiska maamulka degmada jariiban ugu dambayntii cid walba oo baal marta xafiiska maamulka degmada kana qabato shaqo aan maamulka degmadu ogayn waxa uu maamulku la tiigsanayaa sharciga u yaal degmada jariiban fulin wacan maxamuud maxamed maxamuud muufo guddoomiyaha degmada jariiban ayaa warqaddan ku saxiixan wabilaahi towfiiq